bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaaraha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahintu warsan oo isindhugu saabsan hamiin kasta markii la kureeba hamiinamada jamaacada ee sabtiga hooydaasa hamiinamo axadu iyo isnin hahooydaayta taariikhdan iyo kaeedanta siyeedka bilo saddexaad sannada lamada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkaana ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaal nagad waliba ku mid ahaa wafdi ku dareera qaramada midoobay oo geegahdeere magaalada baydhabo waana kolonla qaadada madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafti garen barnaamijkii ka dheegi doontaan walyabi iyo kuwad hadaleen wafdigaas iyo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed saas haata waliba barnaamijka ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaal nagada munaasabada siyeedka maarso oo kaeedan maalinta habeenka adduunka oo laka goboda magaalada baydhabo barnaamijkee ka dheegi doontaan mas-uuliyiintii ku qaybgalay oo khudbado ku hadalo muhiimada habeenkaiyo leeyin ku jeediyeen munaasabada geega kudheeda magaalada tan baydhabo saasaata waliba barnaamijkaana ka dheegi doontaan hooy ilaahay karaal nagada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre oo hambaliyay bogaadin indiri haweenka soomaaliyeed kureed markiisu ku qayb galay munaasabada maalinta haweenka ee lakagoboda magaalada muqdisho saasaata waliba barnaamijkaana ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaal nagada wasiirka batroolka iyo macdanta dowladda soomaaliya oo faahfaahin kubii shir usan ku qayb galin dalkaasito maraykanka oo lanku hadalay arrimaha shidaalka dalka soomaaliya barnaamijkiiya ka dhegeysan doontaan hoo ilaahay karaal nagda qodobadaas iyo walaagahanaisaa'id iyo barnaamijkaan intii ku guda jirna hasiin gudbii doona anoo maxamed cabdiraxmaan cabdiliya xasiin saar intana siin kula dareersiyahay dhinac sadnaadan waliba gacan weyn gujeysadaaya cabdinaasir axmed mayow mar kale mar lamaad akhyaari ha ka dhowaada barnaamijkaana kulanku warbaahinta warsan faylan kolka kaleeta khiyaaraha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo waliba geega xafiis ee magaalada baydhabo isku qaabilay wakiilka qaramada midoobeen qaabilsan arrimaha soomaaliya master james swan iyo soo kaleeta madaxa hay-adda unisef ee dalka soomaaliya walina mas-uuliyiintan qaramada midoobey ku dareertay madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed kula hadalena arrimaha doorashooyinka dalka soomaaliya ee likuwad halqof iyo halcod ina ku dhiida sanadka haddaha dareer gudaha dalka iyo xulista xildhibaanada baarlamanka lamaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo qoondadii harraabtiyo kaleyin baarlamankan lamaad saasaatown madaxa ee hay-adda unisef waliba madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed kula hadalay in unisef iyo gacan weyn ku jeysata arrimo caafimaadka iyo biyo kulanku markaa dhammaaday weliba warbaahinta la hadalay shirjaraadiyo qobodeen wakiilka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee qaabilsan arrimo soomaaliya james swan iyo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigareen madaxweyne laftigareen iyo weliba warbaahintuusan faahfaahiyey muhiimada kulankii geegiisu la qaadadi wakiilka gaarka ee hogeyaha qaramada midoobay ee arrimo soomaaliya james swan iyo madaxa unisef ee dalka soomaaliya
waxaa sharaf noo ah waxaana soo booqday wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo wakiilka qaramada midoobey sr r g ambasador james swon iyo wakiilka unisef wafdi ballaaran oo unisef country directorka unisef soomaaliya runtii waxay soo booqdeen degmada baydhabo waxay soo arkeen a d b syadii waxay soo arkeen qaybaha waxbarashada waxay soo arkeen biyaha waxay soo arkeen caafimaadka wadahadal dheer kadib unisef waxaan ka wada hadalnay sidii kor loogu qaadi lahaa kaalmada bini'aadanimada xanaanada iyo ilaalinta caruurta waxbarashada caafimaadka biyaha intaba siday kor ugu qaadi lahaayeen headquaterkii weynaa ee unisef xaruntii ugu weynayd inay dib u furaan xafiiskii si fiican bayna noogu dhammaatay waxaan si kaloo gooni u sheekaysanay ambasador james won oon ka wada hadalnay arrimihii siyaasadda electionka doorashooyinka koonfur galbeed iyo doorashooyinka federaalka iyo habsame u socodka iyo wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada siday ku wada shaqayn lahaayeen iyo muhiimadda ay leedahay in horey looga socdo meesha hadda la joogo si fiicanaan oga wada hadalnay waana qorshe fiicanaan ka samaynay runtii waxaan oga mahadcelinayaa dadaalada tirada badan uu safiirka ay nala sameeyey iyo shaqooyinka badan uu nala qabtay wuxuu aada iyo aada u bogaadiyey ambasadoorka sida habsamida leh ee aan ku wadna shaqada ay ku socoto iyo isdhexgalka bulshada iyo deganaanshaha doorashada ay ku socoto iyo horumarka aan ka gaarnay degmooyinka iyo kormeerada iyo mashaariicda aan wadno isagana intaasuu bogaadiyey aadaan usoo dhoweynaynaa aada iyo aadaan u mahadsantihi
Gaff, gaff. Gaff Media, gaff. Gaff, gaff. Shirkadda daawacadda. Gaff Media. gambaleel iskool oo ku dhaweeraba arday goosdambeedka ku koode nankii daabaca gaaf mediya kulukooyana goosdambeedka ku koode daawacad guuliye guntiya lindeerana shirkadda kagaraada goyti gaaf mediya garaasii doogahaabo garab ku weeldhoy gunta haatoy shirkadda daawacadda ee gaaf media garaar garaar i garaaw male boorarkii istiikarada laa ku garbiisadaw goobka shirkadood daawacadda ee gaaf media gu'ideer gaaf mediya weligal iyo weliguddi wala gaardhakaw male shirkadda daawacadda ee gaaf media daabacadda heb e design door eh shaqaale khibrad i aqoon le garaadso lindeerana meeliyo ku holgalaayango shirkadda daawacadda ee gaaf mediya
sarfaska ama shaqooyinkiyada qobadaasa gaaf media maybwa graphic design logo design writing bodies not bodies printing binding car breading gaaf media walaya hasaaro soyba ku mid aha 3d signbodies billboards falaagis t-shirt and cabis roll up light boxes business cards id cards stambis brochures and booklets certificates invitation cards stickers and etc shirkada daawacadda ee gaaf media mayba kiyaale markii ada mooda sharaama shantaraal intiad andeera dahabshiil galantaa midig fiiri mayba markiiba aragaase boorka qoran gaaf media wali faahfaahintaas dheer kula hariirka horoshale ewerli hal lama afartii sede konton soddon iyo kow ama koorto kale ewerli hal sagaal toddobaatii kow afartan tumiseda ama gmailka gaf media zero two at gmail dot com haddaba bulshooy balanteeg maybua gaaf gaaf haddaba daawacaddana gaaf media
barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan qeybasha hor iyo dhugunsaytan magaalada baydhabo weliba geega kogob soomail ama munaasabadood oo la ka maamusaay maalinta haweenka adduunka oo ka beegan siyeedka bilo maarsee sanadan labada kun iyo labaatanka meelo badan oo adduunyada ku mid ah iyo sida oo kale lanku xusi maalintan magaalada baydhabo lama munaasabadood koolakogobadii iyo weliba munaasabada koowaad qaban qaabiyeen ururka hanraabta gobolka iyo degmada baydhabo iyo oona mas-uuliyiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ka horeyta marwada koowaad ee madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo ku qayb galeen munaasabadan intii dareertay iyo weliba mas-uuliyiintii ku qayb galeen ku hadaleen ahamiyadda maalintan hanraabta soomaaliyeed inglita mar waxaa wasokor cali gudoomiyaha haweenka degmada baydhabo iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba iidan ku hadalenga muhiimada geega oo kalanka fadhiida haweenka soomaaliyeed gaar ahaan haweenka ka dhaqan deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya wasaasaata weliba munaasabada ku hadalay marwada koowaad ee madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya marwe samsam mahad cabdiraxmaan oo ay hadallo dhiirigelina jeedadii hanraabti ku qayb galay munaasabada maalinta haweenka soomaaliya لمرة على سرقتهم لم تنكر وأن تحاضرت السلام عليكم السلام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لمرة لم تبلاش وتنكر شيئا من شيء مهما من كسرنا مشرحين السلام ولكن أنا رأيت أنت السلام عليكم I'm greeting you. Uh, what is the name of the Commander is the Grand Zeki,
laakiin hannadu sideed maarso nabla geedku ma isoo maalintii sideed maarso haweeneedaha diilahaantiisi iyu kan koofudadayna qaarsaameysan adigana hakumadaysan warisanmaha haweenka koofudade waligana lambadaysa dowlada federaalka soomaaliya lambadaysa dowlada koofudade soomaaliya ana wali qabee ana wali qabee haddii haweeneedaha naana ama ilahay dalgalkoodugumade waxaadaayagu sheega iyo tanaaniintiya sheegee tanaaniinta waliyeedana aleehonhayna marna aleehagooda nacama aleehonhayna landugadanaqone anta bareerka warshadii harsaasi weliba waa haweeni laakiin haweenkuna maadna u waayo haweenka badanaasha horumarkeeda kuta u waayo weli nagaasa amadada mutaasirmudeesame meelmana deelas marka wali mahadnagaani madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur dambe gudoomiyaha baarlamaanka wasiirka haweenka koonfur dambe dhammaantiyo oo jun iniyo maamulka koonfur dambe gajeey windatada aqoonsiya inta nimadii taxsiya lama hayan maamulkaas iyo uma nageen yoo isgarsigu weynaha hambal weeyey sababta warintan ku hadlayay sariica ciidanka qaybta lixdamaad ee dowladda koonfur dambe wasiirada ashaabtada wasiirka warfaafinta wasiirka meelabaaysa hanaanada maalaha wasiirka melu aaysa amniga haddii naaya wasiirka arrimu koonfur dambe landaray fadhimale haddii adiga istidaadle weligu waxa dhalinyare indhaha aysa koonfur dambe dhalinyare insulum nubshe indheestiya daliyahay laba afisarbadana andhamaadahay wasiirkii dhalinyarada hooshooyaseenulabo dhalinyarada haweenanadeed hambaryo wasiirka haweenanadeed hambaryo waa maadsinta marka haweenka koonfur dambe walaha ku bilaabana aasaaskii koonfur dambe mudo iyo sadexdood waqtigeeda ha qaadan jiddeeda ha qaadan siyaasadda kuma adweyneeda maamul goboleedkii la maamul madaxweyneeda asaasi taxta nafta kale oo usul magacaas horumarka dowladda koonfur dambe maalintii maamulkaha ka diiwaani maamulka haweenka koonfur dambe iyo maamulkaha ka diiwaani kale banaanka haddii isugu waaysanaayo haqiiqo weyne laaykoon tirideeda haddii la gooyo wayna duwaya ninkooda ma lahayn geesana weli koode ani walnagada iyo ani walnagada alxamdulillahi injeesiya dhammaantin warinta kuma annagaani madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur dambe oo hii qoomsadii haweenkii boqolkiiba labaatan loo kuma annagaan Thank you. Thank you. marwa way codsadaan maadaama majaalisku weynaaysmukubaayinaysadaan wali codsadaan wali mukooda kulisi baarlamaanka koonfur dambe dadkooda boqolkiiba labaatan madaxweynaha iyo odayaasha ninka nin balan qaale laakiin marwa noogu socda maasha allah dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat bacdu salaam mahad badan waxay u sugnaatay allah subxaana wa tacaala oo koonkaana keenay oo noo suurogeliyay maanta inaan isugu imaano munaasabadan quruxda badan maalinta sideeda maarso marka waxaan rajaynayaa ilaahay cimriga dheer ilaalisha balsankan sanadkaas ilaahay inuu nagu gaarsiiyo sida aan wada ognahay haweenka soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo maalinta munaasabada sideeda maarso haween weynaha adduunka oo dhan waxaan leeyahay hambalyo gaar ahaan waxaan leeyahay haweenka soomaaliyeed gaar ahaan haweenka koonfur galbeed hambalyo kaasa ayaanu dirayaa hambalyo hambalyo hambalyo ayaan idin leeyahay walaalayaal sida aan wadaognahay howlaanka soomaaliyeed soddonkii sano oo ugu dambeeyey waa kuwa usoo dabar aadeeday maxay ahayd wadankan in la samata bixiyo ilmihii wax walba ayagaa la daalaadhacaayay marka hambalyaqaas ayay naga mudan yihiin meeshaan waxaa wax badan laga xusay in haweenka soomaaliyeed ay taariikh baal leh baaldheed ay kaga jireen dalka laakiin weli gabdho qaas ah oo ay uurtaasiyeysa u ducaysay marwaamina haddii laga reebo hooyooyinka kuwii dhintay inaan u wada duceyno inuu ilaahay u naxariisto jankan fardows acla ilaahay inuu ka waraabiyo kuwa joogana inuu ilaahay uusama ku bixiyo walaalayaal waxaa idin leeyahay hambalyo hadal badan ma soo istaagin maanta waa maalin farxadeed shucuurtooda lama soo koobi karo goobta xitaa in badan aa isceliyo markii dambe waa iscelin waayaan oo isku soo dhex tuuraan arkay marka hambalyaan idin leeyahay waxaan rabaa gabdhahan quruxda badan ee koonfur galbeed oo uu hor fadhiyo iyo kuwa uu odkaygu gaari doono inaan baaq dheer u diro baaq dheer inaan u diro anuu kaga faa'iidaysanayo fursadaan munaasabada sideeda maarso iyo maanta aan u taagannahay xuska maalinta haweenka adduunka waxaan leeyahay gabdhaha soomaaliyeed iyo gabdhaha khaasatan reer koonfur galbeed gabdha ilaahay wuxuuna siiyey xasaas ama karaamad ilaahay gabdhaha uu ku manaystay ayaa jirto gabadha waxay wuxuu ilaahay siiyey karaamad waxay leedahay markuu o- odaygeeda uu shaqo aado ama wiilkeeda ama walaalkeed duhurkii markuu shaqada ka soo rawaxo gabadhaas mar alla markuu odaygeeda wiilka ka soo galo ama walaalkeed ama wiilkeeda inay dareemi karto waxa uu yahay hadduu xanaaqsan yahay hadduu faraxsan yahay hadduu qaldambiyeed uu soo sameeyey gabadha inay dareemi karto xikmadaasu ilaahayna siiyey annagoo ka faa'iidaysanayn xikmadda ilaahayna siiyey waxaan idinla dardaarmayaa oo idin leeyahay inaad hay-adaha amniga aad la shaqaysaan wiilasha falka dambiyeedka soo samaynayo cirkama aadayaan guryaha u hooyanayaan gabar walba way dareemi kartaa wiilku u tagaayo guriga naag walba waxay dareensan tahay marwo walba waxay dareensan tahay odaygeeda maanta inuu dembi soo galay iyo inuu faraxsan yahay inuu xanuunsan yahay ayadoon loo sheeginay fahmi kartaa alxamdulilah ilaha karaamadaas lagu manaystay marka waxaan idin leeyahay dadka keliya oo hay-adaha ammaanka la shaqayn karo oo karaamadaas ilaahay suu uu siiyey waa gabdhaha siday noosan sharfeen siday noosan karaamiyeen mansab kasta ay ku fadhiyaan waa salaamantihiin waxaan hambaleynayaa haweenka soomaaliyeed meel kastoo adduunka ka joogaan khaasatan gabdhaha koonfur galbeed baan u hambaleynahay waktiga oo kulii salaadii duhura la joogo darteed khudba dheer ma jeedinayno laakiin waa soo dardaarmayna haddii ilaahay yihi insha allah waxaan rabaa inaan kula dardaarmo gabdhaha koonfur galbeed kuleeshan maag baa saaran dawarka soomaalida oo dhan adduunka kuleeshan baa ka saaranta annaga soomaalidaadana sii saartay mid kale waxaan isweydiiyaa markaa hadalna ama aan meel istaagno fadliga in la wada gabadhaan reer koonfur galbeedniya maba dhici karta su-aal aan ma saaran misweydiine marka su-aashaas waxa ay noo saaran tahay dadka kama saban yarin kama xoog yarin kama aqli yarin kama aqoon yarin waxa kuweeshinkaas na saaray annagana aan u ogolaanay misweydiine wax midda ayadaan u baahanay inay isweydiiyaan gabdhaha koonfur galbeed yaanan la iin adeegsanin wixii waxaan mariyay yaan la inka dhigay wax ma qabsan kartiin dad ma tihiin waxaa tihiin kuwii watay ganacsiyada maaha malihin saasaa ma waxaan nahay dad nabadda jecel dad muslimnimada jecel dad jecel dadka dariskooda iyo dadka walaalahooda inay mar walba kula noolaadaan nabad iyo ixtiraam laakiin annagana aanan weli ka yabin ummadda soomaaliyeed oo soomaalida isleedahay aanan weli tegin mar walba waxaa arkaa markaan tahay meelo kaleeto weligeyse wax marisaye maakudii kordhaba may isaarisu ama may may kukuduwiga aan gabdho kale soomaaliya may kukuduwiga may kukuduwiga maya kukuduwiga waa kasta aniku kusaray laakiin markiba la is erniy waliinama erniy ma aqbal lay ogolaaniya ama ilaa maqniyo kuwa maskaxiya liliyahay marka liilini ku shaqaynay nina ku awood badanna ku xoog badanna ku ahli badanna ku karta badanna ku nabad jeedna meelaay ku baarisanna gabro kaleeta خاصة للدرجة من قبلك وفوقك وكسر من أحوال ليانا ولله إشارة إلى ما أنا بطيطة وما أدنين كفاين سيدا وكما أنا من كفاين هاوما إشارة ما أرد فيها كلامين سيدا وكتب لكن أنا من مسكة تعالى هنا هنا هنا هنا لكن سومالي بطيئة يسار خبيما كلا لما خبير شيء من يورينيو ولي سومالي بطيئة كلي لكن من يوريني بطيئة ماما ملعالي من الجيران جرسي من الراء اللي غدنا رسبت لا وناطرسة لكن من يرى ونال من يرى ولم يرى كشاخ المي وزرق البيت
أخونا ميديكال سنتر of bilaash ee war dhammaaday udur ay siisa la hel akhuunaa midikale santara haddii kol eedan asriyay ama lunsugaana ay ka galnay أخونا ميديكال سنتر axsan haruuntiyo adeega caafimaadka aqoon-yahanadii aruursatay أخونا ميديكال سنتر casri mishiimo أي نوع دaawo irbado aan dhamanayn isqabsho tayo leh ililan arooraw أخونا ميديكال سنتر ideeg suuban shaqaale asluub leh khibrad iyo aqoon dhakhaatiir caafimaadka ka hel dheer intii udur sheegadaasa ayno laylan saaro eebegay hokiinka darmooba daawadiyo kiin qoraan degdeg inka aafamaadasa xarunta la kiinka diyaariyo akhuunaa midikal santar edii imadowta udur walii korkaaka jara walkoo ku baaree walkiin edaaye waana waykoo ka daawaye akhuunaa midikal santar baydhawiye helshe isbitaalkiyo ka neebsadeengu أخونا ميديكال سنتر intiqii wado haruntiya lataa ميبا كوميد أها o b d oo dhaktar ka fadheedo qayb ultrasound eh oo la kabaaro waana la koogaado dhammaan udara ka dhiyaw uurka jarka iyo weliba owlaada ka jaraan oloolada midwifery qaybta umulisada qayb jiif emergency eh qayb farmashi ah daawo doorshe daraaw un lahayn dig laakiinsi xarunta la kinka diyaari أخونا ميديكال سنتر dhakhaatiirta kinka diyaari aquuna medical center yamaba sharciyiina dhakhtarka cudureed guud gynecology dhakhtarka cudureed ka dhiyaw hanraabtayoonay dhalmada pediatric dhakhtarka owlaada qayb shaybaare mishiimadii limahadi sida biochemistry c b c serology hematology electrolyzer microbiology microscopic examination intii udur eh ragihan raaba ka dhiyaw isqab waykoo ka baaree shaybaarka xarunta caafimaadka ee aquuna medical center
xarunta caafimaad
weli barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo dhugunsida hitan isla munaasabada maalinta haweenka ee siyeedka maarsi ee ku guda jirna isla magaalada baydhabo sidoo kaleeta weliba ku qabsoomay munaasabad kaleeto laku xusay maalinta haweenka soomaaliya wasaaradda haweenka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo haqabanqaabida munaasabadaas walina ku qaybgalay gudoomiyaha baarlamaankii hore ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir shariif sheekh una maye walinuusa hambalyan direeyay dhammaan hanraabta soomaaliyeed gaar ahaan hanraabta ka dhaqan deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya madaxda iyo mas-uuliyiinta iyo saraakiisha ka socota ciidamada nabad ilaalinta amisom ee sectortariinala jooga sidoo kale taliyaha qaybta booliiska ee koonfur galbeed saraakiisha kale shaqaalaha kale ee dowladda hooyooyinka odayaasha dhallinyarada bahda saxaafadda kooxda fanka kooxaha kale hiddacayaalaha hiddada halkan ku soo bandhiga dhammaantiin iyo cid walba halkan fadhida waa idin salaamaya waxaan idinku salaamayaa salaan gaar ah oo uu ii soo wakiishay inaan halkan aan idinkaga soo gudbiyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane cabdilcasiis xasan maxamed laftagareen oo aan maanta halkan aanan ku taagnayn oo keliya inaan ahay guddoonkii baarlamaanka bal aan wakiilka ahay uu si gaara iigu soo wakiishay inaan halkan munaasabadan aan magaciisa aan ku hadlo kuna matalo hambalyada ay salaantaasna aan idinkaga soo gudbiyo hambalya aan idin leeyaha dhammaantiin bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan maanta dadka sida gaarkaa loo xusaayo ee la leeyahay maanta waa maalinkooda waa maalinta haweenweynaha adduunka iyo iyo kan soomaaliyeed hooyooyinkeynii ee runtii waxaan markhaati ka nahay wada ognahayna hooyo xuskeeda inuusan maalin iyo saacad iyo bil iyo sanad uusan ku soo ekaan karin hooyo inta ay kuu soo gashay inta ay noo soo samaysay cimrigaaga inta ka dhiman xitaa haddii la dugi lahaa qofka bini'aadamka hooyo marka ay dhimato lama aasayo dushaada ku sida haddii la dugi lahaa waxaa waaye abaalkeeda ma aadan gudeen ma gudi kartid marka hal maalina soo istaagno aan sugu hambaliyayno kuma filna oo keliya hal saac oo habeenkii ka mida markaad yareed ood xanuunsanayd inta ay kuu soo jeeday dhafarka iyo wixii ka go'aayay sanad iyo laba sana iyo saddex sano abaalkaas ma gudi kartid marka hooyo meel walba aad joogto hooyooyinkayna inta noolna waxaan leeyahay ilaahay waxaa idinkaga baryayaa cimri dheer caafimaad iyo cibaado suuban inuu hooyo walbo wax waa inuu ilaahay noo siiyo inta naga geeriyootayna hooyooyinkeena ilaahay waxaa nooga baryayaa ee naxariistii janna inuu ka waraabiyo dambi dhaaf inuu ilaahay uu siiyo jannada fardowso meesha ugu saraysana hooyooyinkeena insha allah ilaahay inuu geeyo anagana nagula kulmay biidni illaahi alkariim intaasaan leeyahay mar labaad anoo marka ka faa'iidaysanaya fursaddan waxaan rabaa marka inaad hambalyo mar labaad inaan idin idhaahdo anoo ku hadlaya magacayga iyaga shacab weynaha reer koonfur galbeed iyo gaar ahaan madaxa madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed ee soomaaliya runtii eh, ma raba inaan hadalkan ku dheeraado waxaan rabaa saddex erey saddex arrimood oo maanta kooxdii fanka halkaas soo istaagtay heestihii ay ka jeedinaan mahan heese madadaalo oo keliya ama waktiga waxawaa dadkii lalahaa lagu naste haddaad duuxdaan erayadii waxawaa murti iyo dardaaran ayaa ayaa ayaa ku jiray bulshoy nabad markay leeyihin waxay noogu baaqahay nabadda inaan ka wada shaqayno sababtoo ah nabad la-aanteeda nolol ma jirayso waxa weye nabad la-aanteeda nolol ma jirayso waxay yidhaahdeen heesta waxaa ka mid ah miraheeda aanu bislaano qarannimo qarannimaana wada deeqdo qabyaalad iyo damac shaksi meeluuna gaarsiinaya malaha marka markay idin leeyahay qarannimada aan u bislaano waaban wadadeeda waa inaan aan usii bislaano tan ugu dambaysa idinkala dardaarmaya fanaaniintuna waxay ahayd koonfur galbeed in laysku duubnaado isku duubnibaa horumar lagu gaara isku duubnibaa dulli iyo waxawaa dhibaato looga baxa isku duubnidaasaa waxaanu ku gaari karnaa waxayna gaarsiinaysaa inayna ilaawsiiso mar walba damaca shaksiyadeed inayna ilaawsiiso ayna xusuusiso markaas dantaas guud waa inaynoo horseedaysa inaan gaarno midnimo iyo horumar iyo barwaaqo inaan gaarno marka saddexdaas arrimoodda dowladnimadana runtii marka laga hadlayo dowlad haddii aysan nidaam iyo kala dambayn aysan lahayn waxa waaye een waxa waaye een een waa adag tahay waxa waaye in hamiladeeda iyo iyo iyo iyo iyo ujeedooyinka loo in inay gaarto waxa waaye aan nidaamka iyo iyo iyo kala dambayntu waxay keenaysaa waxa waaye in howlaha la qabanaayo iyo waxa la samaynaayo iyo qofka mas-uuliyadda saaranba inay u fududaato waxa waaye inay inuu fududaato midna la hogaankii hayo midna la hago oo loo sheego waddada la maraayo waxa waaye ilaahaba qur-aankiisa nagu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum laydinma dihin marka hore qof walba dhinacaad rabta bahasha u jiido dhinacaad rabta ka bax go-aankaasoo adiga aad rabta iska gaalnimadiina marka waxa waaye dowladnimadu waxay ku dhisan tahay in la helo nidaam kala dambeyn iyo ixtiraam insha allah bulshada waxaan idin leeyahay kuw hooyo meel walba aad joogta maantana hambalya idin leeyahay dhammaan hooyooyinkeena insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa munaasabadan munaasabada ka dambaysa inay mar walba waxyaabo horumara oo la taaban karo oo waxa waaye bulshada ay gaartay in lagu soo bandhigo runtii dowlad goboleedka koonfur galbeed marxalado kala duwan ay soo martay maantana waxa waaye heer laxa waaye ay ugu sareeya ayay maraysaa waxyaabay ugu badnaa ee bulshadu ay ka war sugaayeen mar walbana la isweydiin jiray ay ahayd goormay suurtagal noqon doontaa in dowlad goboleedka koonfur galbeed maamulkiisa guud ahaantiisa ama qayb ka mida la arka isagoo ka howlgalaya ku shaqaynaya caasimadii bulshada waxaan idinkugu bishaaraynahay anigoo mar labaad wakiilka madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed ee soomaaliya maalinkaas aad sugayseen inay dhowdahay in la gaaray maalinkaas maamulkana diyaargarowga ugu dambeeya uu ku jiro la gaarsiin doonana insha allah xaruntii rasmiga ah ee dastuurka ku qorneed inuu maamulkan inuu inuu ka howlgalo taasoo markaas haddii ay suurto gashana wayna suurto gelaysaa oo berihiisaa dambe insha allah waxa waaye waa waxaad maqli doontaan tallaabooyinka ugu horeeya oo la qaaday waxaan marka kusoo gabagabaynayaa ha loo diyaargaroobo murtidii ahayd ee kooxda jinaalka ay ku huuqaynaya ay ahayd ee beensigayga baraa waaye badayda khayraada ka buuxo qof walbana beensigiisu baraa ah baraa waa la gaaray waqtigeeda insha allah waa mahadsantiin dhammaantiin dhammaan waxaan si gaara aan uleynaa halkan ammaan ugu jeediyo ciidamada soomaaliyeed ee geesiyaasha iyo ciidamada amisom qaybahooda kala duwan meel walbay joogaan gaar ahaan ciidamada reer etoobiya ee sekretariyageena la jooga sida ay marka mar walbay ugu taagan yihiin waxaway sugidda amniga waa mahadsanyihin dhammaantooda dhammaantiina waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
qayboga dhexe barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo dhegeysataan magaalada muqdisho weliba saas oo kale ku qabsoomay munaasabada maalinta habeenka ee sayidka maarsa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre iyo ku qeybgalay munaasabada la kaqobaday magaalada muqdisho walina meyle ku jeediya khudbad dhinacyo badan taabadaas oo ku hadalaasa muhiimada iyo leyn haweenka soomaaliyeed saas haatoona weliba us-eedun ku hadalay in haweenka soomaaliyeed ay qaybin iyo ku qaadaan hogaanka siyaasada dalka soomaaliya usana dhiirigeliya dhammaan haweenka soomaaliyeed marka hore waxaan leeyahay dhammaan madaxda soomaaliyeed oo halkan isugu timid ee waa ku mahadsantihiin qabanqaabada ee, iyo habmaamuuska howshan aadka loo soo abaabulay laakiin gaar ahaan waxaan leeyahay gabdhaha iyo hooyooyinka soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo ay ugu horrayso marwada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan idin leeyahay waan idinkugu hambalyaynayaa maalintan farxadda leh ee siddeedda maarso waad mudantihiin in la idiin hambalyeeyo sababtoo ah soomaali baad u hambalyeynayseen laga soo bilaabo markii la bilaabay gobonnimadoonka waan idiin hambalyaynaynaa sababtoo ah ma noolaan karno idinka la'aantiin laga soo bilaabo kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo toddobadii ilaa hadda halgan walba oo dalkan ka dhashay raggu markay cabsadaan haweenkaa dhiiri geli jiray welina meeshii baa taagantihiin waa ku mahadsantihiin markii raggu dhaqaalahooda la bakhiilaanna idinkaa bixiyo dahabkiinna iibiya markay dagaalka ka baqaanna idinkaa gelin jiray markay colaadda ku nagaadaanna idinkaa ka qaban jiray markii laysu imaan waayena idinkaa dadka iyo dalka isu keeni jiray madaxdii iyo dadkii aan hormuudkooda sharaftooda qirinna horumarkooda ayaa wax ka hadlaysan yihiin sidaas daraaddeed anigoo matalaya ragga soomaaliyeed ayaan waxaan idinkugu imid inaan idin hambalyeeyo idinkana mahad celiyo sidaad ummadda soomaaliyeed u garab taagnaydeen halkan waxaan ka qiraynaa maanta iyo mar walba in hawaankii soomaaliyeed ay mar hooyooyinkeen yihiin waxaan halkan ka qiraynaa inay yihiin barbaarisadii na soo barbaarisay waxaan halkan ka qiraynaa inay yihiin dhaqaale abuurto ay dhaqaalaha noo abuuraan waxaan halkan ka qiraynaa inay iyagu yihiin kuwa colaadda damiya marka dabka colaaddu kaco waxaan halkan ka qiraynaa inay yihiin kuwa keliya oo qaraabeeye laba qoys labadaas qoys oo labaatan noqota labaatankaasoo laba boqol noqota labadaasoo laba kun noqota labadaas kun oo qaranka noqota waxaan aaminsannahay markaad halkan ka maqasheen gabdhihii halkan ka hadlaayey inaysan hooyooyin kale oo keliya ahayn ay hogaamiyeyaal yihiin ayna tahay in la siiyo doorkooda waxaan aaminsannahay naxariista dadka soomaaliyeed ee dalku uu leeyahay inay ku fadhiyaan qalbiyada haweenka soomaaliyeed qarniga koob iyo labaatanaad oo adduunyada lagu tartamo aqoon iyo xirfad gaar ahaan dadka ayaan rabaa maanta inaan uga faa'iidaysto hal fariin oo ah fariinta soo socota fariintaas iyada ah waxay tahay ragga soomaaliyeed inaan fahamno haddii aan rabno inaan adduunyada la tartamno adduunyadana waxa lagu tartamo ay dad yihiin dadka tiradiisa iyo tayadiisuna ay muhiim tahay haddii dowladaha deriska iyo dowladaha horu maray ay nagula tartamayaan wiil iyo gabal walba oo ay iyagu wax bareen annaguna aan rabno keliya inaan ku tartanno boqolkiiba konton bulshadeenna ah sidee baan dunida isaga celinaynaa macnaheedu waxay tahay lama rabo inaan nidhaahdo gabdhahaan xuquuq siinaynaa keliya lama noolaan karo lanama tartami karo adduunyada haddii aan la siin gabdhaha soomaaliyeed xuquuq keliya ma ahan xuquuqdooda oo dhammaystiran oo ah inta ay dalka ku leeyihiin kulligeen hooyooyin baan leennahay waalid baan leennahay walaalaan leennahay gabdhaah waa og tihiin waxbarashada dunida maanta wiilashii gabdhaha gabdhaha ku horreeya shaqadina iyagaa ku wanaagsan waxaa intaa ka sii daran ammaanadiina iyagaa ku wanaagsan sidaas daraaddeed waxaan soo jeedinayaa maadaama aad guusha dhaliseen aad soo dadaasheen dalal badan oo dunida ka midana aad ka horraysaan sida aad xuquuqdiinna ugu dagaalamaysaan waa inaadan joojina halganka dagaalka aad ugu jirtaan inaad xuquuqdiinna heshaan aniga iyo madaxweynuhuna waa idin garab taagannaa boqolkiiba boqol inta aan weli fahmin waxaan rabaa marka inaan ku soo ganaado haweenka soomaaliyeed waa hillinka horumarkeenna waa halbowlaha nolosheenna haweenka soomaaliyeed waa horseedka hirarka rajadeenna idinkana waxaan idin leeyahay ha joojina halganka ha joojina hiigsiga ha joojina horumarka hambalyo hambalyo hambalyo
xarunta farsamada fadhiga ee jiibka ee fursa fanejar fursad iyo horumar farsamo ajaayib leh faraashka beedka suuradiis fadhiga jiif foomsha shal duwan fariida ee xarun kasuubiyow fursa fanejar iyo lakiinfuri fadha arbeeda jiif faata elimbogi ankakoy fursa faanajar folka dhigoy adiig faytaaki jarte ku farhii arda oo unku adeeg fadhiya jiif isweydaan fursa faanajar ogow alaabtiye haana magaalo kale kusheenawanin hayna gudaasha walakiinka suubiye kumanaantii fadha arbeed kiifadaasa fartaaka dooroyle ee kumbad fadhe i isu oo haaf eh oomba oomba in hayna orjinaale adkaysi lahoo aabagagalaayang oo weliba harsina damaanad alle ka siyaw yakinka diyaaree fursaa faanajar dhiniga kale alaabta jeefka usiina saasila taawa oo weliba suurudyo ee nodlanka haayo korna aritilindhaka fidhaarbeedka i jeefka fursa fanejar kadabi asluubinin dhaganta ogow alaabta ka qasabaase may weeli alaabtaba ajaa'ib leh sadishay iyo lamashey intaba kinka diyaaru fursaa fanejar itaaliyaan iyo jarmal ejabtiyu indunuusiyu intaba walba mayka jeedo koy arag alaabta i jeefka lakinka diyaariyo fursaa fanejar may kalo kinka diyaar aha qabiiro takasus dheer anle farsamada suubiyow ka fidhaarbeedka iyoonay jiifafka shal duban waa daadsheenghaynee jaamacataan ku baheen sannaado suubiyow-ka fadhaarbeedka i jeefka farxad iyo fahmo faalle an dhammaadana koy arag ariitilindhaka fadhaga i jeefka ee fursaa fanejar may kaloo lakiinka suubiyay kuraas markii ad aragda koydka fadhowleed ka galaaso haani kumisariyaalka ka fadheedayaan ee v i b haanan isticmaalo hafiisada iyo weliba kuraasta oroosada oo angaarka ee orooskii oroosada intuun hasiin sheegna oo jeefka i fadhiga iyo weliba mayba la siinkasiyay qiime eed an jaban oo adag raaligeliyow alleyle ragiysada adiib is eraasa weliba dalab walba kiinka diyaaro oo lakiinka suubiyow qiime dhamis eed an bileerin firiidara
qaybuga dambe ee barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo aslideerna akyaari wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda federaalk soomaaliya cabdirashiid maxamed axmed iyo weliba uu sumdalka maraykankan ku qayb galay shirlan ku hadalay arrimaha batroolka walina shirkaas intii dareerilahaas la hadal qaaday shidaalka iyo macdanta dalka soomaaliya ka jaran iyo xiriirka dowladda maraykanka iyo soomaaliya kula dhexeeyay saas haatow wali shirkaasi telun ku hadalay sidii dowladda maraykanka gacan ku jeysadi lahaydtay arrimaha shidaalka dalka soomaaliya shirkaas weliba faahfaahin ku biyay wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta xukuumadda federaalk soomaaliya cabdirashiid maxamed axmed sababta aan u imid wadankan waxay ahayd qorshe safar hore noo qorshaysnaa oo ahaa inaan ka qayb galno shir caalami ah oo looga hadlo caalamka shidaalka looga hadlo oo lagu qabto sanadkiiba houston magaalada gobolka texas wadanka mareykanka oo ay kasoo qayb galaan ergo ka badan lix kun oo ergo iyo sideetan iyo shan wadan soomaaliyana sanadkii labaad ay u ahaan lahayd inay ka qayb gasho laakiin nasiib xumo waxaa shirkii u baaqday cudurkan hadda adduunka laga sheegayo coronavirus dartiis ayaa loo baajiyey anagana howlaheenii kale shirarkeenii kalean halkan ku wadanay oo ah inaan intii aan gaari karno danaha soomaaliya ay ku jiraan inaan raadino waxaa ka mid ahaa inaan shir la yeelanay xafiiska enerjiga ee wasaaradda arrimaha dibadda ee mareykanka oo aan ka siinay update ama faahfaahin ka siinay meesha ay marayso howlaha wasaaraddeena iyo guud ahaan wadanka guud ahaan shirkaas soomaaliya muhiimad weyn buu u lahaa maadaama ay kasoo qayb galayaan inta ugu badan shirkadaha caalamka ee ugu waaweyn ee shidaalka iyo sideetan iyo shan wadan oo ay afrika ka mid tahay wadamada afrika ay kamid yihiin anagana danta aan kalahayn waxay inaan meeshaas network ama xiriir ku samayno islamarkaasna annaga aan ku iclaamino maalin aan u qaban lahayn in lasoo bandhigidda khayraadka laga sahmi badda soomaaliya oo aan isleenahay wuxuu dhici doonaa insha alla bisha soo socota bartamaheeda shirkan waa shir aada muhiim u ah caalamka oo dhan u tartamaan inay kasoo qayb galaan waxaa iskugu yimaada dowlado iyo shirkada caalamka kuwa ugu waaweyn islamarkaasi meeshaas waxaa laisku dhaafsadaa macluumaadkaas kasoo kordha sanadkiiba enerjiga oon ahayn keliya shidaal qeybihiisa kala duwan sida solarka ama cadceeda tan loo yaqaano dabaysha shidaalka gaaska waxa ugu badnaadeen shidaalka iyo gaaska waxa ugu badnaadeen soomaaliyana waxaan leenahay waxay ka mid noqon doontaa sanadaha soo socda wadamada soo saara shidaalka insha allah waa run shidaal waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliya u sheego shidaal soo saaritaankiisa ma aha sanad iyo laba sano toona ma aha waxay qaadan doontaa ugu badnaan toban sano ilaa iyo markii lasoo markii aada loogu dadaalana shan ilaa lix sano marka wax hadda beri iyo saadama ama sanadka soo socda toona ma aha waxaan usii gogol xaaraynaa inaan asaaska ama dhagaxii asaaska u dhigno sidii soomaaliya shidaal loogu soo saari laha oo ah inaan xiriir u sameyno caalamkii dhexkeena soomaaliya islamarkaasna dadka danaynaya inay maalgashtaan soomaaliyana aan gacmo furan kusoo dhaweyno dadka soomaaliyeed ayaan u taallaa sidii loo soo dhaweyn lahaa dadka caalamka nooga imaanayo oo insha allah maalgashan doono waxay u baahan yihiin environment ama baycad ay kusoo degaan oo ay maaragtay dadkaas ku soo jiitaan nabadgelyada dadka Soomaaliyeed inay xilka iska saaraan ee baaritaanka Soomaaliya si baaritaanka lagu sameeyay shidaalka xaggiisa dan ka waramo waxaa lagu bilaabay Soomaaliya baaritaan shidaal ka hor intaysan wadanka Soomaaliya xurmo qaadan kontameeyaa shirkad loo yaqaan Sinclair oo laga leeyahay wadankan Mareykanka Soomaaliya oo dhan dhulkeeda saxmisay ee ilaa iyo 1990kii oo ay dowladda Soomaaliyeed burburtayna waxaa dowladda Soomaaliya xilligaas bixisay ilaa iyo 25 shirkadood waxay siisay ee contract ama concession wax loo yaqaano ee qandaraasyo ay dhulka Soomaaliya shidaal uga baarayaan qaarkood dhulka Soomaaliyeed waxay ka qodeen ilaa iyo in ka badan 70 ceel oo shida oo shida lagu baaray qaar waa laga helay qaar shida lama helin qaar gaas baa laga helay ee marka xilligaas waxaa Soomaaliya ku dhaweyd in shidaal soo saarto laakiin burburkii dhacay darteeda shirkadihii wadanka uga baxeen kadib markii dowladda federaalka ay samaysantayna waxay maadaama arrimihii amniga ee bariga Soomaaliya xoogaa dhib ka jiray waxaa teknolojiyada adduunkana isku bedeshay in badda la aadi karo waxay engage garaysay ama ay qandaraas siisay laba shirkadood kala duwan si ay u baaran badda Soomaaliya qaybo kamid ah badda Soomaaliya baaritaankii lagu sameeyay 2013 ilaa 2015 waxaa ka soo baxay in Soomaaliya uu dhex ceegaago badeeda shidaal aad u badan oo kayd shidaal aad u badan oo aan la dhihi karo Soomaaliya ay ku baxay bixi kartaa insha Allah si loo soo saaro shidaal waxa loo baahan yahay dhowr waxyaalood in talaabooyin la qaado koow waa in sharciyada laga shaqeeyo sharciga shidaalka ee Soomaaliya waa diyaar waa laga shaqeeyay waan waan madaxweynaha wuxuu saxay bishii hore February 8 uu saxay marka Soomaaliya hadda waxay haystaa sharci shidaal oo dhameystiran oo federaal ah waxa kale oo Soomaaliya ay ku heshiisay intii aan shidaal la soo saarin sidii loo wadaagi lahaa cidii maamul lahayd iyo sidii loo wadaagi lahaa intuu ku heshiisay taas waxay ka saaraysaa in dadka Soomaaliyeed ama dad adduunka qaarkood oo qabay Soomaaliya shidaalka way ku dagaalami doontaa in horeba arrintaas loo dagay oo heshiiskeedii la gaaray tan saddexaad kaydka shidaalka ee Soomaaliya ku jira baaran ayaa adduunka kale ku soo jiidaya in Soomaaliya baaritaankeeda shidaalka la soo dejiyo waxaa kaloo kas intaas oo dhan ka muhiimsan Soomaaliya waxay ku taallaa منطقة إلهي أو دوري أو عن عن معرتي استراتيجيك oo Soomaaliya badeeda hadii maanta sida laga soo saaro adduunka dhan uu furan yahay ee markiiba uu suuqa shidaalka adduunka uu furan yahay meel ka xiran male Far East loo geyn kara Europe Africa inteeda kale inta waa u furan tahay mantiqo Ilaahay subxanahu wa ta'ala uu si gaara Soomaaliya ugu deeqa ayaa ayaa adduunka arkaya hadii Ilaahay yiraahdo intaas oo la isku daray waxay meesha soo dedejinaysaa in Soomaaliya shidaalkeeda la maalgashto arrinka kaliya oo calaamad su'aalka Soomaaliya saaran waa arrinta nabadgelyada nabadgelyadana ummadda Soomaaliyeed waxaan hadda uga baaqaynaa inay nabadgelyada ka shaqeeyaan si dadka maalgashanaya ee dibadda nooga imaanaya ay u helaan bi'a macnaha environmentiga ay ku wada ay ku shaqeey lahaayeen Soomaaliya kama maaranto in dad caalamka uga ka socday u yimaadaan si ay u maalgashtaan hawlo badan iyo shaqooyin badan loo dhalinyarada loo u helaan si kooxaha nabadiidka oo dad umada dhalinyarada habaabiyay ay looga looga soo leexiyo fursado shaqan loogu sameeyo insha Allah shirkaas wuxuu ku saabsanaa waxaan warbixin iyo iyo ka siinay State Departmentka Soomaaliya meesha ay hadda ilaa heerka ay ka gaarsiisan tahay ee sharciyadii shidaalka iyo iyo xeer hoosaadiyadii iyo sidii diyaarka ugu tahay in shirkadaha caalamiga sidaba kuwa Mareykanka oo horeyna qandaraasyo uga haystay Soomaaliya dib ugu soo noqon lahaayeen Soomaaliya isla markaasna waxaan waxay ahayd inaan indhaha ku soo jeedin maalgashadaas Mareykanka inay Soomaaliya dib ugu soo noqdaan wayna ballan qaaday inay soo noqon doonaan insha Allah
guud ahaan akhyaari barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan isinkula darartan raadiyo warsan muujada f m sha ee tasiyo dhibeelamo anoo maxamed cabdiraxmaan cabdilyaasiin la dareertaya dhinac sanaadan waliba gacan weyn ku jeysadaaya cabdinaasir axmed mayow weliba siinlana sidaasiyo ammaano allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu